Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa xalay magacaabay madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland kuwaas oo kale ah Maxamuud Sayid Aadan oo loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo dib u soo laabtay iyo sidoo kale Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugu Dheere oo mar kale loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland kadib magacaabista golaha wakiilada Jubbaland ayaa maanta markaasi u fariistay galfadhiga koowaad fadhigiisii afraad kaas oo si gacan taaga markaasi ay ku ansixiyeen magacaabista labada madaxweyne ku-xigeen ee Jubbaland gudoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ansixinta kadib warbaahinta la wadaagay xildhibaanada ansixiyey magacaabista madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka labaad raxiim Een, waa mahadsantihiin Ee, maanta oy taariikhdu tahay shan iyo labaatanka bisha laba iyo tobanaad ee, kalfadhigii koowaad ee, kalfadhigiisa afaraad ee golaha wakiilada ee koorumkii ee, s- saddexaad koorumka wuxuu ahaa konton iyo labo ajendaheennana wuxuu ahaa ansixinta labadu madaxweyne ku-xigeen oo uu xali soo gudbiyey madaxweynaha ee, iyo ee guddigii aan isagana insha allah maalmahan ka shaqaynayo warbixin inaan ka dhagaysano ee ansixinta labadu madaxweyne ku-xigeen ee dhammaan mudanayaasha soo xaadiray ee konton iyo labada ahaa waa waxay u codeeyeen aqbal wax diidin ma leh wax ka aamusena ma leh marka sidaa daraaddeed labadii madaxweyne ku-xigeen waa sax